Shir looga hadlayo sidii loogu gaashaan lahaa abaarta la saadaaliyay in ay ku soo wajahan tahay Soomaaliya, isla markaana loogu wacyigelin lahaa bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulankan ayaa waxaa shir gudoomiyay Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada ee Qaramada Midoobay iyo mas'uuliyiin ka socda Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya. Shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma, isagoo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada iyo horumarinta bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan samafalbixinta ummadda Soomaaliyeed.
waxaan runtii ka mahad celinayaa sida barastationka iyo mataqaanaa wanaagsaneed oo sodma iyo mols ay usoo bandhigeen qaabka rabo in loo wada shaqeeyo xaaladda aan markasta ku taagnaa jirnay kuma taagnaa karno waxaan u baahannahay runtii waxaan ugu mahad celinayaa kumentiyada lasoo jeejo ah in horumar la sameeyo oo dadka u adkaysigooda la xoojiyo waxaan runtii aada ugu faraxsanahay ugana mahad celinayaa dhammaan intii samaysay ama ama maalgelisay mashruuca jowhar oo joseph oo runtii ay faaw hogaaminayso oo runtii wax weyn ka tari doono xaaladda runtii aan hadda la tacaalayno kaasoo runtii beeralayda iyo dhammaan biyihii maqnaa jiray aan uga maalmi doono iyo ku biyihii hortooda na dhibi jiray waxaan runtii u mahad celinayaa world bank oo runtii iyaguna runtii garab weyn noo ah oo runtii ka qayb qaato horumaryadana meel meelo badan oo ka mid ah waxaan u mahad celinayaa u s ka iyo guud ahaan iyo u s a oo runtii iyaguna aan ognahay shaqada iyo waxtarka ay dalka u hayaan iyo guud ahaan donaliska runtii oo oo nagala shaqeeyo marka intaas laga tago dabcan annaga xaaladda aan hadda qiyaasayno waxay tahay inay abaar ay soo socoto oo runtii aada u adag oon rabno inaan runtii iska kaashano oo aan abaartaasi already meelaha qaarkood ay ka bilaabatay meelaha qaarkood waxaa nagala soo codsanayaa in biyadhaami laga sameeyo runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa unicef oo runtii aan arrintaasi aad iyo aad ugu wada shaqeyno dabcan mar haddii biyadhaamin la gaaray xilliga lagu jiran la ogyahay waxaad ogtihiin inay abaartii alreadyba ay nala joogto marka hore runtii dadkaynu way nuglaayeen oo aad iyo aad ay nuglaayeen marka inaan aad iyo aad uga shaqeyno hadday naqato dowladda qeybaheeda kala duwan annagu waad arkaysaanoo waan isku soo duwaridanay oo dabcan diyaar waxaan u nahay annaga oo guud ahaan wasaaradaha iyo hay-adda iyo guud ahaan inaan wada shaqeyno dabcan waxaan ka rajeyneynaa dhinaca kalantolo international partnerska oo un-ka iyo guud ahaanba ngo-yada inay nala shaqeeyaan oo ay si close nala shaqeeyaan maxaa yeelay hawsha loo taagan howl runtii hal cid ama hal koox ay ka bixi karta maaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa wado dadaalo lagu samata bixinayo dadka ay saameysay fatahaadaha iyo daadadka ilaliino